sida uu xaqiijiyey afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya sadiiq doodishe lix qof oo ay ka mid ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya ayaa ku geeriyooday lix ruux oo kalena oo ay ku dhaawacmeen qarax xalay fiidkii ka dhacay saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir qaraxa oo ahaa mid aada u xoogan oo laga maqlay meelo badan oo ka mid a caasimada soomaaliya ayaa waxaa fuliyey sida laamaha amnigu ay sheegeen qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo galay saldhigga waxaa dadka ku dhintay ka mid ahaa taliyihii saldhigga la weeraray gaashaanle axmed cabdulaahi baashane iyo sidoo kale gaashaanle cabdibaasid maxamed cagey sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay saraakiil iyo ciidamo kale oo booliisa dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa la geeyey qaar ka mid a isbitaalada caasimada oo hadda lagu baxnaaninayo afhayeenka booliiska soomaaliya sadiiq doodisha ayaa warbaahinta u sheegay inay sii xoojin doonaan amniga caasimada soomaaliya ee muqdisho inaa lilaahi wa inaa ilahi raajicuun allahu naxariisto caawa ee fiidkii ayaa qof nafti halliga ah wuxuu isku qarxiyey afaafka hore ee saldhigga booliiska degmada waaberi ee gobolka banaadir halkaasuu ku halligay naftiisa iyo naf xubno kale oo ummadda soomaaliyeed ka mid ahaa islamarkaana qayb ka ahaa ciidanka booliiska soomaaliyeed oo goobta ku sugnaa waxay ahayd tobankii dambe ee bisha ramadaan iyadoo dadkii ay afureen oo la yska fadhiyo meesha ayuu ku yimid qofka nafti halligaha ah oo qarxiyey naftiisa halligay naftiisa iyo nafta dad kale oon waxba ka galabsanin waa tobankii bishii dambe ramadaan waxaan ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu u naxariisto intii ku dhaawacantana ilaahay u boogadhayo saas oo kaleeto dadka meesha wax ku gaareen tira ahaan waa ilaa lix qof oo dhimasho ah iyo lix dhaawac ah oo iyo qofkii nafti halliga ahaa oo naftiisa qarribay lixdaas dhimashada ah waxaa ku jira taliyihii saldhigga boliiska degmada waaberi ex gaashaanle axmed cabdulaahi baashana ilaahay naxariista janno ha siiyo sidaasoo kale ex gaashaanle cabdibaasid maxamuud cagey oo ahaa talixiigooyinkii hore qaybta weli oo cadde ayaa isna ku dhaawacmay qaraxa qofkii nafti halligaha uu la soo beegsaday intaasi waa inta dhimashada ah dhaawacyadana waxaa kaloo ku jira xubno kale oo ka tirsan ciidanka sida talixigeenka qaybta boliiska weli oo cadde oo isna dhaawac ah iyo saraakiil kale oo laba ilaa saddex ah marka dhimashadu waa lix qof dhaawacuna waa lix kale waxaan ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu naxariistii janno siiyo oo dhammaantood u naxariisto saldhigga la weeraray ayaa waxa uu ku yaallaa goob aad u mashquul badan oo ku dhow ganacsiyo habeenkii ay ku xiran yihiin macaamiil badan waxaana qaraxan uu dhacay xilli dad badan ay isku diyaarinayaan ciidda oo waddada maka almukarama ay tahay mid aada u saxmada cabdicasiis barrow v o a muqdisho